wararka ka imaanaya dalka etoobiya ayaa ku waramaya in dhulgo xooggan oo khasaare geystay uu ku dhuftay deegaano ka tirsan dalka etoobiya dhulgo'an ayaa ka dhacay waqooyiga magaalada goondhar ee ismaamulka maxaarada waxaana ku dhintay tiro etoobiyaan ah halka ay jiraan dad kale oo waxyeelo ka soo gaartay warbaahinta maxalliga ee ka howlgasha gobolka maxaarada ayaa soo tubisay in ugu yaraan saddex iyo labaatan ruux oo etoobiyaan ay ku dhinteen dhulgo'an halka ay ku dhaawacmeen tiro dad ah waxaana intaa dheer khasaare hantiyad ee ka dhashay dhulgo'an waxaa burburay ugu yaraan kun toddoba boqol toddobaatan shan hektar oo ay dalagyo kala duwan ku abuurnaayeen halka ay guryooda ka barakaceen ku dhowaad saddex kun oo ruux waxaana jira guryo gaaraya ilaa afartan sideed guryo oo dumay laba maalin ka hor ay ahayd markii dhulgo midkan la mid ah uu ka dhacay waqooyiga etoobiya ee ismaamulka tigrey waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan toban ruux iyadoo weli la ahay lix ruux bishii lasoo dhaafay ay ahayd markii dhulgo kuwan la mid ah uu ku dhuftay koonfurta dalka etoobiya kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan laba boqol iyo lixdan ruux halka ay ku barakaceen in ka badan shan iyo toban kun oo etoobiyaan ah